runtii madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka puntland iyo dhammaan wasiirada iyo xubnaha labada bale ee puntland waxaan rabaa halkan ka salaamo runtii soogoyntii wanaagsaneed ina soo dhaweeyeen waxaan rabaa fursaddan inooga faaidaysto runtii inaan bogaadiyo ciidankii ummadda oo madaxweyne cabdiweli madaxweynaha ka yahay iyo dhammaan dadka xukuumadda iyo xdaanada iyo shacabka reer puntland iyo ciidanka puntlandba sidii geesinoda lahayd ay runtii u dagaaleen ee uga adkaadeen dadkii abibixisada ahaa ee damcay inay soo galaan goboleedkan gudihiisa runtii si aada u wanaagsan oo runtii dhiirogelisay dhammaan shacabka halka iyo shacabka soomaaliyeed marka waxaan leeyahay bogaadintaas waa idin wadnaa waxaan kaleeto insha allah rajaynaynaa wixii dhaawac ah ee ciidamada puntland ka soo gaaray iyadana gacan inaan ka geysano sidii loo qaadi lahaa oo loo gelin lahaa isaaladooda haddii ayirahdo insha allah waxaanana gacan inaan ka siino wax alla wixii kaleeto amniga dhinaciisa maanta baahi jirta ama ama si kaleeto oo runtii u baahan in aad gacan sare uga yeerataan mar kasta cadawgan mar kasta runtii banaystay in ummadda soomaaliyeed meel kastoo juwaanba u gumaado arrintaas kadib waxaan rabaa runtii waa ku faraxsanahay madaxweynaha madaxweynka iyo dhammaan gudoomiyaha iyo dhammaan xubnaha labada bale sodhaweyntoodii waxaan hadda sidii madaxweynaha sheegay halka u nimid runtii in laga wada shirta aayaha soomaaliyeed amniga hadday tahay hadday tahay siyaasadda hadday tahay dhaqaalaha waxaan rajaynaynaa intii ayaa mawjuudayna haddii la waxaan rabaa inaan usheega waxaa weye meesha tan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka reer puntland waqti xasaasi in lagu jiro oo loo baahaya in lawada shaqeeyo in runtii laisla gaaro waxyaaba badan maaragtay aayaha soomaaliya dan u ah iyo aayaha puntland labadaba marka waxaan rajeynaya insha allah in aanu inta aan joogno wax badan isla soo qaadno wax badan isla dhameyno marka waa mahadsantihiin